madaxweynaha somalilan muuse biixi oo safar ku jooga gobolada bariga somalilan ayaa maanta tegay deegaanka tukaraq halkaas oo ay isku hor fadhiyaan ciidamo ka tirsan somalilan iyo puntland oo dhowr jeer halkaasi dagaal uu ku dhex maray afhayeenka madaxtooyada somalilan maxamuud warsame jaamac ayaa safarka tukaraq ee madaxweyne muuse biixi waxa uu uga waramay wariyaha v o e da cabdixakiim shirwac madaxweynaha dalka jamhuuriyadda somalilan mudane muuse biixi cabdi oo muddooyinkii ugu dambeeyey safar shaqo ko iyo qaar kamid a gobolada beriga somaliland ayaa shalay wuxuu soo gaadhay xarunta gobolka saraar ee caynada halkaasuu madaxweynuhu xalay ku hoyday kulan la qaatay qeybaha kala duwan ee bulshada reer saraareed saaka hiirtii hore ayuu madaxweynuhu kasoo boqoolay gobolka saraar gaar ahaan magaalada caynabo madaxweynuhu wuxuu soo kicitimay dhinaca gobolka sool ee magaalada laascaanood halkaasi oo markii uu soo gaadhay deegaamada gobolka sool iyo gobolka kala kulmayey soo dhaweyn aada u ballaaran oo ay dadiyey waayo maxamuud haddaan ku weydiiyo ceelbiyood
dabcan sida oo kale madaxweynuhu markuu laascaanood soo gaadhay deegaanka tukaraq buu gaadhay jiida hore ciidamada somalilan ay joogaan dabcan hadda puntland xiliyo kala duwan ay ku dhex mareen colaado iyada taa muxuu ku soo arkay say lahal ku gaadhay
anbabaxay dhanka iyo deegaanka tukaraq oo ajiida hore ciidamada qaranka jamhuuriyadda somalilan ku sugan yihiin halkaasi oo uu sii maray magaalooyinka udhexeeya laascaanood iyo tukaraq ee gambara iyo tukaraq meelahaas oo dhan si fiican baa loogu soo dhaweeyey madaxweynuhu markuu gaaray tukaraq oo ajiida hore ciidamada qaranka wuxuu salaad sharaf ka qaatay cutubyo ka tirsan ciidamada qaranka wuxuuna halkaa ka jeediyey khudbad qusaysa qiimaha ciidanka qaranka u leeyahay dalkan iyo muhiimadda difaaca dalku ay leedahay halkaa ugu sugan yihiin waayahay saynu ka warqabno maxamuud deegaankan tukaraq ciidamada somalilan dhinac bay kaga sugan yihiin dabcan dhinaca kalena ciidamadii puntland baa ku sugan waa deegaan in badan khilaafaad kusoo noqnoqday dee sanadkan oo keliya hataa xiliyo kala duwan bay somalilan iyo puntland ku dagaalameen safarkan madaxweynuhu goobtaasi ku tegey haddii dhinaca kale laga eego maan la odhan karin colaadii dabkay kusii hurin kartaa ama puntlandna waxay keeni karaan iyaguna dhinacooga kasoo hinqadaan ay ka yimaadaan may lama odhan karo madaxweynuhu dhulkiisii u marayaa dalkiisii qaybo kamid uu booqanayaa weliba saasay soomaaliya duqaad ku muujisiyo dalkeediibaa barmaqan yahay deegaanka tukaraqna ciidamada qaranku waxay ku joogaan inay dhulkoodiiba joogaan nabadgelyay ku joogaan xuduudahooda ay sugayaan dadweynihii deegaanka tukaraqan joogay madaxweynaha uu si kaliya laabay usoo dhaweeyeen annaga waxa weeyaan waa dalkayagii madaxweynuhuna dalkiisuun meel kamida buu saaka tegey waa agaag geesta kale haddaynu eegno dabcan markii uu soo marayey caynabo kale adiguna haatan baad carabaaftay nabadgelyada oo kale ayuu ka hadlay iyo weliba deegaanka ama gobolka oo kale hanaanka sida nabadgelyaa loogu wada noolaan karuu madaxweyne biixi ka hadlay idinka dhankiina ma diyaar diyaar ma utiin in colaada tukaraq la dhammeeyo oo halkii dee dagaalo iyo isku horimaadyo ka iman lahaayeen wadaxaajood iyo wadahadal laga wada hadlo lagu dhammeeyo
annagu sida madaxweynaha igu ka dhawaajiyey markasta nabadgelyada naga go-an nabadgelyaanu diyaar u nahay ciidamadeeduna halkaa nabad bay ku joogaan wax kastana ulan ka horumarinaynaa somalilandna caan bay ku tahay nabadgelyada daandaansi iyo dagaal annagu midna ma doonno dowlad kalena duulaan kuma nihin dalkayaga iyo xuduudahayaga waanu difaacanaynaa waagaag muddooyinkan waxaa soo baxay iyadana inta safarkaa ku guda jirteen in la joojinayo wadahadaladii somalilan iyo soomaaliya ka dhexeeyey dabcan mucaaradka gaar ahaan xisbiga ucidoo kale guddoomiyahoog wuxuu tilmaamay inaan taasi in lasii wadayo wadahadaladii oo kale oo dee joojinteeda aan sidaa lagu joojin karin iyada taasi ma go-aan dowladeed baa in la joojinayo oo wadahadaladaasi saa lagu hakinayo mise waxaa jira tallaabooyin kale dowladda somalilan mar walba waxaa ka goonaa geedi socodka wadahadaladii lagu kala guurayay ee lagu kala noqonayay ee labada dal ee somalilan iyo soomaaliya ay ku kala baxayeen masiirka ummadan yaana ay ku xidhan somalilan inay wadahadal iyo wadaxaajoodka todobiy labaatanka sana haysatayna ay sidaa kusii wadato wadahadalada somalilan mar walba diyaar bay ahayd beesha caalamkana way u sheegtay cid kastoo arrintaa danaynaysaina way u bandhigtay inay somalilan arrintaa diyaar u tahay inay kala soomaaliya somalilan kala guuraan somalilanna ay madax banaanideeda iyo gonishaag sugtaageeda qaadato balse waxa arrintaa mar walba diidmo iyo dagaal aad joogto aan kala go' lahayn barbar waday oo ku hayay farmaajo iyo maamulkiisa maadaama ay joojin waayeen dagaalka ay ku hayaan iyo diidmada ay kala hor imanayaan jiritaanka iyo masiirka ummadda somalilan ayna ka xun yihiin guulaha iyo maalgashyada somalilan horumarkeeda ay ku gaadhay somalilan sidii madaxweynuhuna hore uga dhawaajiyey anigunan hore u sheegnay waxay go-aansatay inay wadahadalada gedi ahaanba ay joojiso madaxweynaha somalilan baa dalkan loo doortay isaga maandeedkiisa haysta siyaasadiisa ayaana lagu hogaaminaya madaxweynuhu sidaa uu sheegay mar walbana ay nimankaas ay deen waayeen diidmadii dagaalka ay dalkan ku hayaan ee ninku diida inuu kula dagaalamaya maxaa mi lagula hadlaayo wadahadalku sideebuu wadahadalo socon karaa afhayeenka madaxtooyada somalilan maxamuud warsame jaamac oo khadka telefoonka ugu waramay wariyaha v o e da cabdixakiim maxamuud shirwac